shirka soo qaybgal maamul u samaynta banaadir state annagoo ah odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanada culamaa udiinka dhallinyarada haweenka ee gobolka banaadir waxaa noo suurto gasha in aan isugu wacno shir loo dhan yahay waxaana sababay in maanta la isugu yimaado shirkan sababteedu ay tahay magaaladii oo loo kala qaybshay laba jid wadnaha kan waqooyi noorad iyo kan koonfur sowt isu socodkii oo la xadiday isbitaaladii magaalada oo dhan oo ay ku yaalaan koonfurta jidka wadnaha dumarkii oo jidka ku umulooda gurmadka degdega oo la mamnuucay ciidamo oo aan tababar lahayn oo jidadka taagan oo lagu amray in ay qof kasta ku yidhaahdaan kala wareeg waana astaan muujinaysa keligii talinimo digtatoriyad ayadoo loo maraayo laba kun sagaal iyo tobanka in xilligan keligii talisnimo lagu fikiro magaalada muqdisho waxay sidaan tahay saddex bilood intaan ka badan sidaan looguma sii fiirsan karo gumaysiga uu shacabku ku jiro ku takrifal amar iyo shacab maxaabiis looga dhigay magaaladoodii annagoo ah golaha badbaadinta gobolka banaadir waxaan go'aansanay in aan u istaagno shacabka muqdisho oo aan u dhisno maamul goboleed loo yaqaano banaadir state taasoo dastuurka inoo oggolaanayo maadaama aan annagu nahay shacabka oo waxaan go'aansanno oo aan raboonno annagoo u dhan ay cidna na hor istaagi karin haddii aan oggolaanayno go'doonka saddexda bilood hadda waxaan oggolaan doonnaa annagoo naga go'an maamul laga macbaxay banaadir state wabilaahi towfiiq